إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka duhurnimo qodobadiisana waxaa ka mid ah fagaaro weyn oo ku yaala degmada jilib ee wilaayada islaamiga hijabooyinka ayaa xukun xadu sino ah kula fulisay nin ku dhacay fal sino ah nin kulumaysato ahaa ayaa ku naafoobay sun lagu soo daadiyey badda halka ay kuwo kalena ku dhinteen gaadiidleyda ka shaqaysata magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibka ay ku qabaan waddooyinka u xiran dowladda federaalka taas oo u dheer tahay lacago aysan awoodin oo sheegeen inay doonayso dowladda federaalka dilalka loo geysanayo ganacsatada soomaalida ayaa ku soo badanaya magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah kuwaas oo dad iska dilay dooro socotay muddo saddex maalin ah ayaa loo soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaanka ceelcilaan ee hoos tagta degmada baar dheere ee wilaayada gedo dad rayid ah ayaa ku dhintay qarax ka dhacay waddanka yemen إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo jimco ah taariikhdii hijrigana ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada kusoo dhowaada warkii oo dhan fagaaro weyn oo ku yaala degmada jilib ee wilaayada islaamiga hijubbooyinka ayaa xukun xadu sino ah ku fulisay nin ku dhacay fal sino ah haashim ayaa ka waramaya xukunkan oo ka dhacay degmada jilib ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa lagu fuliyey nin la sheegay inuu mid ka mid a haweenka ku dhaqan deegaan hoos yimaada degmada jilib oo kula kacay fal kufsi ah ninkaan kufsiga geystay ayaa la horgeeyey maxkamadda kudhaqanka shareecada islaamka ee degmada jilib halkaas oo ugu dambeyn lagula dhuftay boqol jeedal maadaama uusan guur soo marin mid ka mid a qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana goobta ka sheegay xukunka ninkan iyo eedeymaha loo jeediyey isagoo soo bandhigay xukunka iyo maraajiicda loo cuskaday maxkamaddu markay dhegaystay waxaa lagu soo eedeeyey eedeysana iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sida tan kow maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto boqol karbaash oo xadusino ah iyo hal sano oo musaafuris ah labo maxkamaddu waxay kaloo ku xukuntay mahrulmathal oo dhan toddoba boqol iyo laba boqol iyo konton oo ashubikaara ah waana laga qaaday saddex xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa afar maraajicda loo cuskaday xukunka qowluhu tacaala الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ma aan wax ogubah in walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka dhacaan xukunno nuucan oo kale ah oo lagu fuliyo dadka xero taraaray xukunnadaas oo ku qotoma shareecada islaamka waxaana goobaha ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu tilmaamaa meel ay ka jirto nabadgelyo iyo kala dambayn taas oo lagu helay ku dhaqanka diinta islaamka gaadiidleyda ka shaqaysata magaalada muqdisho ayaa ka hadlay dhibka ay ku qabaan waddooyinka u xiran dowladda federaalka taas oo u dheer tahay lacago aysan awoodin oo sheegeen inay doonayso dowladda federaalka sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed amiin waxaa isa soo tiraya dadka ka cabanaya dhibka ay ku qabaan waddooyinka u xihan dowladda federaalka dadkan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in dowladda federaalka ay xirtay inta badan waddooyinka magaalada muqdisho islamarkaana gawaaridii ay ku soo urureen isticmaalka waddooyin kooban waxay sidoo kale dowladda federaalka ku eedeeyeen inay ka qaado lacago fara badan oo canshuur ah islamarkaana aysan awoodin inay bixiyaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah gaadiidleyda oo ka hadlaya dhibaatada ay kala kulmayaan dowladda federaalka waxaan nahay cabasho annagoo ah gaadiidlada gobolka banaadir haddii aan lacag dhiibayn waxaan laleeyahay kala wareeg annagoo inoo sii dhartaha sharciga inugu lehay dowladda oo aan dhahno aan dhiibno tin isbitaale kalaawato oo bug cusboonaysiin ah leysin oo asna cusboonaysiin iyo doonis ah halka sanadihii hore shan sano ka hor lacagtii aan ku qaadan jirnay leysinka oo walbajiibaarmay cusboonaysiin buuggana sidoo kale oo walbajiibaarmay cusboontiisa meel walba oon tagna isgooska tagna waa xiran yahay sharcinagana waa dhammaystiray waxaa dheerinoo ah ciidama nuuco kale yihiin nuucay kastoo yihiin buugga leyska naga qaad jaabka naga gashan lacagna weydiyaan haddeen aanan weydii aan daba kacna dil nogula cagajugleen iyo dad banaan ku qabnaa oo aad u dhib badan oo lacag bixiya jaabka laga gashana nuuc ciidama nuuc raban ha naqdaan marka baasa bixiyaan idhaha buugga leyska jaabka nagala gashada taasaan nuucaa nooga sii daranba ma ahan markii ugu horreysay oo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ay cabasho ka muujiyaan dhibaatada ay ku haysa dowladda federaalka hadday tahay dilka bareerka ah oo ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka lacagaha baadda ah ee laga qaadayo gaadiidleyda waddooyinka oo la xidhay iyo guryaha iyo dhulalka la boobayo dilalka loo geysanayo ganacsatada soomaalida ayaa ku soo badanaya magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika habeennimadii xalay waddanka koonfur afrika waxaa lagu dilay nin ganacsato soomaaliyeed ninkan la dilay ayaa lagu magacaabaa cabdicasiis axmed saciid waxaana lagu toogtay dukaan uu ku lahaa xaafad ka tirsan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika xilliga lasoo weerarayay ayaa waxa uu ku jiray dukaankiisa iyagoona koox burcad ah ay iska dhigeen inay wax ka iibsanayaan iyagoo la dhacay rasaas waxaana soo gaaray dhaawac halis wuxuuna dhintay ka hor intaan isbitaalka la geynin sidaasi waxaa sheegay goobjoogayaal dilalka ka dhanka ah ganacsatada soomaaliyeed ayaa kusii badanaya dalka koonfur afrika wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa diye u kala qaaday laba beelood oo walaalo ah kuwaas oo dad iska dilay munaasabad ballaaran oo ka dhacday wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa waxaa diye ku kala qaatay laba beelood labadan beelood walaalaha ah ee mursado iyo waceysle ayaa iska dilay shan qof halka qof kalena dhaawacmay waxayna dhaceen waqtiyo kala duwan iyadoona maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada galgaduud ee magaalada ceelbuur ay u kala xukuntay magta dadkii la dilay iyo ninka la dhaawacay iyadoona soo afjartay maxkamadda arrintan oo muddo sanad ah soo jiitamaysay labada dhinac waxay diyo ahaan u kala bixiyeen shan boqol toddobaatan iyo sideed neef oo geel ah taas oo ah diyadii shanta qof ee ay iska dileen iyo ruuxa la dhaawacay kulanka ayaa ugu horreyn bayaan laga soo saaray waxaan ku heshiinay haddii aan nahay odayaasha dhaqanka labada beelood in aan ilaalinno deris wanaagga iyo walaaltinimada labo ciddii dhibaato geysato oo labada beelood ka mid ah in aan u soo gacangelinno walaayada islaamiga si loo waafajiyo shareecada islaamka saddex waxaan sidoo kale ku heshiinay in goobaha labada beelood ay iska saaran yihiin aanan la noolayn karin oo aan wax cusub lagu samayn karin sida barkad beer iyo wixii la mid ah ilaa fasax ka yimid walaayada islaamiga mooye bayaanka kadib ooliyaa u damka labada beelood ayaa madasha ka hadlay waxaa laga xukumay boqol halaad oo lagu qiimeeyey lagu qiimeeyey konton iyo siddeed kun toddobaatan iyo lix sagaa dhibic sagaal waa haystaa bismillaahi raxmaan raxiim wiilkaygii siciid maxamed cali waxaa laga xukumay boqol halaad waana haystaa waxaa qaadhay boqol halaad oo laga xukmiyey walaalkay cabdi aadan liblaawe laguna xukmiyey shareecada islaamka waxaana ku qanacsanahay qaymigooduna waxaa waaye konton iyo siddeed kun iyo sagaal boqol shareecada muslimka waxay ii xukuntay boqol iyo soddon iyo afar halaad waa qaadhay waana ku qanacsanahay waxaan rabaa inaan ka sheego meeshaan shareecada islaamka xoolo ay ii xukumisay iyaguna xukumisay beesha herwec ceesle xoolahaasoo ah geel cadaskeedu uu yahay toban halaad xoolahaasoo qiimahoodu ay yihiin shan kun siddeed boqol todoba doollar dhibic lixdan iyo sagaal waa qaadhay waana ku qanacsana ugaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa isna goobta ka hadlay
ilaahay baa mahad iskale alle subxaana wa tacaala aanu mahad celinayaa mahad dhammaanteed mahaddaasoo aan la soo koobi karin runtii gobolka galgaduuda hadda joognaa maxaa ka socda gobolka galgaduud meelaha wilaayaadku ay joogaan saanaa ka jirta maanta halkan waxaa lagu dhiibay geel shan boqoloo geel shan boqoloo halaad gaaraya ka badan oo labada qabiilo loo kala wareejiyey halkan waxaa ka jirta nagu dheganoo halkan maaragtay dhuusamareeb dusheedaasa iyo guraceel iyo balambal iyo dhulkaa oo qabiiladu iskala degan yihiin welina uusan maamulka islaamiga uusan gaarin dagaalkii lagu kala maada jiray maalintii laysku lay jiray habeenkii laysku miro jiray kadib suldaanka beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan ayaa kulanka kelimaad ka soo jeediyey waxaanu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaalaa noo suurtageliyey inaan ilaahay kitaabkiisa ku xuguntanno ku kala qaadanno xuquuqdii ilaahay uu waajib yeelay ee diyada ah taaniyan waxaan u mahad celinaynaa wilaayada islaamiga gobolka galgaduud ee runtii juhdi badan ku bixisay inay ilaahay kitaabkiisa lagu xuguntamo gabagabada waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid ayaa kelimaad ka soo jeediyey munaasabadda runtii waxay ahayd munaasabo oo la kala qaadanayo diyooyin shareer islaamka lagu soo xukumay dhacdo oo runtii sanadkii haddaan soo dhaafnay kunaaradii ee aakhirkiisa dhacdooyin iska daba dhacay oo maaragtay dhexmaray afraad ama rag ka mid ah labada beelood reer mursada reer waceysle maadaama dhacdada sideedaba waa maqaadirta ilaahay subxaanahu wa tacaala inay wax dhintaan wax noolaadaan maaragtay waa rumaysannahay wix ilaahay qoray waa inay dhacaan laakiin muhiimaddu waxa waaye natiijada in maanta sharaa'icii islaamka oo dadka maaragtay ay hoos joogaan ay ka kala baxayaan qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxay hoossaarsanayaan harka shareecada islaamka iyadoona arrimahooda lagu xaliyo kitaabka alle dowlad socotay muddo saddex maalin ah ayaa loo soo gebagabeeyey ganacsatada ku dhaqan deegaanka celcilaan ee hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedow warbixintaasi waxaa faahfaahinaya maxamed muudey dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah waxaa loo qabtay gaadiidleyda odayaasha dhaqanka iyo dumarka deegaanka ceelcilaan oo hoostaga degmada baardheere wilaayada islaamiga ah ee gedo taas oo soo gebagabeeyey maktabka dacwada degmada baardheere dowradan ayaa waxay ku qaateen duruus kala duwan iyaga oo ay ka faa'iidaysteen intaa ay soconaysay dowrada waa kuwan dadkii ka faa'iidaystay dowrada iyaga oo sharxaya duruusta ay ku qaateen muddadii ay socotay dowrada magacay maxamed xaaji zubeer yalare maykatugna deegaanka ceelilaan soo horta ilaahay subxaana watacaala ayaan mahadnagaan niweri dad muslimiin e aafa caafimaad e agla nasiy tanlamaad wilaayada islaamiga oo deegaanka ninka koyti oo haniinjadaali oo jihud haniididi garaj haniididi kutaabaha kaadi maamul sadaalha gali nin koyti hana boowat hana salant yaan mahadnagaan kabacdi warina nin gobday deegaanka ceelilaan jooriyala ka gobday saddex bir socti jooridaas kow walina ku hadalaya atag wallahi saddex maalmooda socti marka maxaa lilareeyihiin xasan cali suubow jalyaree deegaanka erelaan roog ceylaa nabadaqow erelaan xagee hoos tagtaa ceelaan waxayda baardheeru meelami ku dhiyayihiin dowra ayaanin socodki saddex beer hadareerti dowradaas mid ka socday asharo badaana maysay makaatiibta dacwada wilaayaadka islaamiga ah ayaa dowraadka ay u qabanayaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka ayaa ah mid lagu kobcinayo waxbarashada diinta islaamka nin kulumaysato ahaa ayaa ku naafoobay sun lagu soo daadiyey badda halka ay kuwo kalena ku dhinteen ninkan oo warbaahinta la hadlayey ayaa sheegay inuu ku naafoobay sun badda lagu soo daadiyey halka dad kalena ay ku dhinteen kuwaas oo xirfadoodii ahayd kulumaysiga wuxuu sheegay inuu ka naafoobay lug iyo gacan dad ay saaxiibo ahaayeenna ay ku dhinteen iyagoo ka kulumaysanayo badda kadib haamo sun ah oo lagu soo daadiyey badda ay la kulmeen waa kan isagoo arrimahaas ka sheekeynaya waxaan ka shaqeynaa muddo badaan muddo soddon sano ah waxaan hadda markii ugu dambeysay meesha waxaa iga soo raacay dhug gacan ayaa iga dhacday rag badan oo saaxiibadana meesha ayay ku dhinteen haamo sun ah badda lagu shubaa dad inta ku dhimatay xisaab male inta u jiifto xisaab male marka waxaa lalahay waxaas in wax laga qabto waxaas wax laga qabto kheyraadka dhex ceegaaga badda soomaaliya ayaa waxaa gurta oo ka faa'iidaysta maraakiib shisheeye iyagoona ku daadiya haamasun ah halka warkan aad kala socotaan waa raadiyaha islaamiga ah ee alfurqaan dad rayd ah ayaa ku dhintay qarax ka dhacay waddanka yemen ugu yaraan shan ruux oo uu ku jiro cunug yar ayaa ku dhimatay qarax xooggan oo ka dhacay gobolka abyan ee waddanka yemen qaraxan ayaa ka dhacay suuqa kalluunka lagu iibiyo ee ku yaala magaalo ka tirsan gobolka waxaana sidoo kale ku dhaawacmay labaatan kale qaraxan ayaa waxa uu dhacay xili suuqa uu saxmad ahaa waana goobaha ugu saxmadda badan ee ku yaala caasimadda kumeelgaarka ah ee cadan ila wareedyo xagga caafimaadka ah ayaa warbaahinta sheegay in dad ka badan labaatan ruux ay ku dhaawacmeen qaraxa qaarkoodna ay dhaawacyadoodu daran yihiin warkii duhur oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa naga intaa